فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo si gardarraha ku dilay nin sigaar ku iibinayay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay lacagtaan laba kun oo shilin iga bedel aan ku siiya sigaar saa ii dhihi karta qoryaa wata aa lagu dhufta xabad ilmo yar gur u raadinayo lix caruur sideed caruur waayo maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin oo saaku ka furay xarun loogu talagalay in lagu daweeyo lagulana tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka corona isla markaana leh maaragtay calaamado la yaqaano oo ugu horaysa qandhada qandhada afartan ilaa maaragtay kuwii afartan digri sentigrade maaragtay qufac neef qabad matag waxaasoo dhan markii la arko ay dadka ka soo bulshada ka soo daahirto sidii la yeeli lahaa ayay u tababaran yihiin sidii wax looga qaban lahaa waxay siin doonaan da- talooyinaa jiri doona koonfur africa gaar ahaana tuulo hoos tagta johannesburg waxaa ka socda boob loo geysanayo ganacsatada soomaalida ah
maxaa dhacawda ma soo galeen
qodobada kale ee barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allah waxaa ka mid ah xubintii corona dhalinyaro dibadbax ka dhigay magaalada muqdisho kuwaasoo ka cabanaya xarunta bst oo laga ceeriyey halkaas oo ay ka diiwaan gashanaayeen sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa jufo ka tirsan beesha duduble oo nabadoon ku dooratay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud munaasabad halkaasi ka dhacday iyo codadkii laga jeediyey ayaanu idiin soo gudbi doonaa insha allah u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم magaalada muqdisho maanta askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ku dilay nin oday ah oo sigaar iibinayey ninka odaga ayaa waxa uu saluugay lacag askarigu u soo taagay oo ahayd laba kun oo shilin soomaali ah oo duug ah wuxuuna u sheegay inaanu sigaarka uga gada karin lacagtani maadaama ay lidato askariga ayaa jawaab waxa uu ka dhigay rasaas uu odayga madaxa uga dhuftay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaana kuwa deegaanka falka uu ka dhacay ayaa waxa ay muujiyeen siday arrintaasi uga xun yihiin
nin masaakiina oo sokor qabo oo jiran oo ilmo korsanaayo aan laba kunoo lacag ee lagu dilay maanta xaafadda camarjab isgooska laamiga camarjab guddoomiyaasha gaani aanaka noo keenay niman istaafe habeenkii gabdhaha cajiin ma dooran karaan askunistayaal waay moobeelada waana laga qaataa nolol ma haysano wallaahi bilaahi tallaahi mudaaharaadaasuu binaynaa ma rabno annaka xaasidnimada inagu hayaan waxaa lagu dilay lacagtaan laba kun oo shilin iga bedel aan ku siiya sigaar saa ii dhihi karta qoryaan wata aa lagu dhufta xabad ilmo yar gur u raadinayo lix caruur sideed caruur waayo haye maxaa isku naadaysaan nahay nin masaakiine sigaar ku gadanaya bannaankan carruurtiisu shaqaysanayo ayaa intaan loo imaada la dhahay ken sigaarisi lacagtii u bixiyey labadan kunoo xun iga beddelow dhahay ma adaa idhaa karo waa orta or qoryow soo qaatay nash nash nash meeshoonu ku dilay ananka wax aan naqaano mala ilaahaygii no unti ayaa dacwadan aan u udeysanay waxbaa noola qaban haddii la rabo waa hagaag maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa degmada saakow ee walaayada jubbooyinka waxa uu ka furay xarun loogu talagalay in lagu daweeyo lagulana tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka corona waxay qayb ka tahay u diyaargarow iyo dadaalo muddo socday sidoo kale maktabku wax uu diyaariyey dadkii ka shaqay lahaa xaruntan howlwadeenno caafimaad ayaa loo tababaray kuwaas oo la siiyey dowro muddo saddex casho ah socotay guranaadka dowrada waxaa la qabtay munaasabad daahfur u ahayd isbitaalka xiritaan u ahayd dowrada mid ka mid a dhakhaatiirtii dowrada bixinaysay ayaa goobta ka hadlay وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إله بام هذا نسوى في جي ماركتي فردقا وناك بدن lagu furayo maaragtay maktabkaas ka hortegaya ka hortega maaragtay corona iyo dowradii maaragtay caafimaadka ahayd ee meeshan aan ku qaadanay noo soo xirantay ilaahay noo maaragtay taam yeelay ayaa ku mahadsan awalan wa aakhiran ma haddaas kadib dowladaas waxay socotay saddex maalmood waxayna ku saabsanayd cudurkan la yidhaaha koroonaha sida looga hortago sida la ysaga difaaco cudurkan horta wuxuu ka mid ahaan jiray markii hore hargabka hargabka nugu dhaca ayuu keeni jiray sidii la yaqaanin laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo saddexdii ayuu xoogaa inta isbedelay markii maaragtay ciqaab ilaahay xaggiis ka yimid intuu is yaro bedelay ayuu dad badan oo sideed milyan gaara ku dhacay waa laga roonaaday haddana laba kun iyo labayo tobankii haddana bariga dhexe maaragtay xaramka iyo meelaha lamid oo dhan ayuu haddana sidoo kale isagoo maaca kala wata oo isbedelay ayuu haddana yimid dad badana wax ku gaareen markaasna laba kun iyo sagaaliyo toban haddana ayuu haddana isagoo magac kala wata oo nooc kale mar walba isbedelaa dhacay marka hore waa caadi hargabkaas nagu dhici jiray ayuu u badnaa asaga iyo influensaha iyo kuwo kaloo group saasoo waxaa jira virusa oo keeni jira hargabkaas wax yar baa ku darsan ama luga dheeraha yeelanaa ama madax dheeraadu yeelanaa ama si unba wax isaga bedelayaan xanaaq iyo durduro iyo dadka inuu laayo biqudrat illaah ayaa maaragtay uu noqonaya marka kaasi wuxuu ka mid yahay corona wuxuu ka mid yahay maaragtay viruska ama jermskaas jiri jiray oo ilaa haddana jira laakiin marmar maaragtay sheelarahaasi ku dhaco oo durdurada keena oo dad badan oo malaayiina laaya ama ku dhaca markaasaa maaragtay xaaladiisa magac cusub mar walba loo bixiya hadda wuxuu maraynaa corona laba kun iyo sagaaliyo toban corona waxaa jiray laba kun iyo labiyo toban corona laba kun iyo labo laba kun iyo saddex mar walba xoogaa sheelaraha lagu darayay marka cudurkaas ayaan maaragtay alxamdulilaahi sida looga hortegi lahaa waxa ugu qaalisan waxaa weeye ayuhal waa cid cid nafsaga waa ninka markuu leeyahay dadaan maaragtay u gargaarayaa horta kow waxaa naftiisa inuu u gargaaro inuu cudurku isagu iska difaaco inuu isagu dadaalo naftiisa horta ku dadaalo kadib markuu naftiisa noqoto mid maaragtay difaacan oo ilaahay intii maaragtay difaac ilaah lahay intii awoodo markuu la yimaado kadib sidii uu dadku wax ugu qaban lahaa haddana dowladda saddexda maalmood socotay khayr allah siiya ardada maaragtay arday aad taxadarkooda u fiican yahay ka qaybgalkooda xaadirkooda maaragtay la socodsada casharka kullineed waxay ahay maaragtay rag ku fiican ilaah baa noo soo gebagabeeyey ilaah baana ku mahadsan waxaan rajaynaynaa sidii maaragtay wax loo baray dowladda saddexda maalmood ay qaateen diini hadday tahay iyo hadday maadi ahaydba inay ka faa'iidaysan doonaan insha allah isla markaana laga dareemi doono ilaahay maaragtay hadduu yidhaahdo waxqabadkooda iyo shaqadooda iyo say maaragtay diyaar ugu noqdaan horumarinta iyo maaragtay socodsiinta shaqada looga baahan yahay meeshan ee ah ka hortagga coronavirus kaasoo ah cudur khatara oo aan la dhayirsan karin isla markaana leh maaragtay calaamado la yaqaano oo ugu horeysa qandhada qandhada afartan ilaa maaragtay kow iyo afartan digri centigrade maaragtay qufac neef qabad matag waxaasoo dhan markii la arko ay dadka kasoo bulshada kasoo daahirto sidii la yeeli lahaa ayay u tababaran yihiin sidii wax looga qaban lahaa waxay siin doonaan talooyinaa jiri doona talooyinkaasi maarata inay la socdaan mar walbana uu jiro maaragtay barnaamij ka hortagga coronavirus oo wixii dheeraad noqdo mar walba insha allah oo macluumaad lagu soo gudbin doono dadkuna ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah ilaahi naga haye dowladaasina waa najaxday waxaana rajaynaynaa insha allah furitaanka iyo khataamka dowladuba inay guul noqdaan maarata ilah baan ka rajaynaynaa wasala allahuma calaa nabiyina maxamedin wsala wslam sidoo kale bahda caafimaadka ee ka faa'iidaystay dowladdan ayaa waxa ay ka warrameen waxyaabihii ay faa'iideen
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah sal ly slam waxaan ka mid ahay shaqaalaha isbitaalka waxaan kaloo ka mid ahay ardaydii iyo dhaqaatiirtii loo diyaariyey loo tababaray cudurkan ilaahay noogama keene sidii loola tacaali lahaa horta cudur walba ilaahay soo dejiyey daawadiisana waa soo dejiyey qofkii ilaahay garansiiyana waa garanayaa qofkii ilaahay dhinac mariyana waa dhinac maraa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam axaadiis fara badanaa ka sugnaatay ooma min daa'in ilaa walahu daba cudur ma jiro ila dawo ayuu leeyahay waxaa kaloo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaatay xadiis muslim soo saaray xabatu sawdaa dawaa likulli daaw yiri xabada sawda wax walay dawo u tahay marka koroonahuna waa daway u tahay marka haddaan usoo noqdo duruustii aan qaadanay ilaa saddex maalmood aan noo socotay waxaan ku qaadanay wasaayaad fara badan ilaa toban gaarayso oo xagga diiniga ahaa wasaayaadkaas waxaa ka mid ah xadiis laga wariyay cuhmaan bin cafaan radi allahu tacaala canhu uu leeyahay rasuulka caleyhi salatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii yidhaahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiic caliim saddex mar ilaahay wuxuu kaga badbaadiyaa waxyaabaha soo dega rabo iyo wixii soo degayba cuduro ah waxaa kaloo ka mid ahaa axaadiista aan qaadanay xadiis abaa hureyre laga wariyey rasuulka inuu ka magangeli jiray min jahdi ilbalaa wa daraki shaqaa wa suu'i ilqadaa wa shamaatat alcadaa cudurada xunxun ansin xun loo dhinto iyo cadowgu inuu nagu farxo ayaa ka mid ahayd waxaa kaloo duruusta aan qaadanay ka mid ahaa kan hadda maanta aan u fadhino covid nneteen oo laga soo gaabiyey coroono virus corona virus disease aa laga soo gaabiyay laba kun iyo sagaal iyo tobankan u dhacay corona waa magaciisa waa cudur oo ilmo aragto ah oo dhacay laba kun sagaal iyo tobanka waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo cyrus isna wuxuu dhacay laba kun iyo labada ilaa laba kun iyo saddexda wadanka jinahuna kasoo bilaabmay dad ilaa gaaray sideed kun ayaa ku dhacay dad fara badan gaarayan ilaa toddoba boqol toddobaatan iyo afar qofna way ku dhinteen waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo meris oo laga soo gaabiyey middal east respiratory syndrome oo macnaheedu uu yahay waa cudur halis ah oo ka dhacay bariga dhexe gaar ahaan sacuudi arabiya oo ka dhacay asbaabtana waxaa la sheegay in laga qaaday geelka labada tuur leh labada kun iyo waxay ahayd iyo laba iyo tobanka meelaha ilaa laba kun iyo afar boqol qofaa la sheegay inuu ku dhacay cudurka ilaa sideed boqol konton iyo sideed qof wax ku dhadhown taqriiban way ku dhinteen haddeer aan taagannahayno kan hadda socda laba corona virus ay u bixiyeen laba kun iyo sagaal iyo tobanka ayuu bilaabday aakhirkiisa ilaa haddana waa sii socdaa dad aada u fara badan oo ku dhacay marka cudur haddii soo dego gaalada keliya ilaahay iqaab waa ugu dhigi karaa laakiin taxdirkan waa loo baahan yahay taxdirkana waa loo baahan yahay waxyaabahaas iyo waxyaabaha fara badan aan qaadanay wajazaakum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله waxaan kamid ahaa ardaydii dowradan caafimaad ku jirtay marka waxyaabo badan aan ka faa'iidnay meeshan lagu soo koobi karo ma aha sharaaca xagga diin ahaan qofkan haddii dhibaato dhacdo ama bilaayo dhacdo ama wabaa cudur dhaco qofka diin ahaan maxaa ka munaasaba qof inuu ogaado marka hore ibtidaa taasna looga bilaabay maxaa yeelay muslimiin aan nahay wax soo ziyaado oo inaad muslimnimadaada iyo diintaada wax ka ogaataa fiican ilaa haddii qolo kale aan muslim ahayn aad daba orado wareeray noqonay marka diinteena insha allahu ilaahay wax weyn nagu fahansiiyey ibtidaa waxaa diin ahaan wax sharcigan uu qabo cudurkan in lala tacaali karo ka hortagiisa iyo insha allah maadadaasaan loo akhriyey maadada ugu horeysana waxaan loo qoray alwiqaaya macnaha waxay ahayd maa yuqaalu qabla nusuuli ilbalaa qofka balaayada intuu soo degin wuxuu dhahaayo ama ducooyinka aan maarata loo akhriyey sida xadiiska hadda la sheegayo oo oo maaragtay cismaan ibnu cafaan wariyey oo qofkii dhaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu dhahay man qaala bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaai wahuwa asamiic alcaliim ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي قفك عدو صبحي ودها صدح جير فجأة بلاء فجأة هذا أما أرقق هذا ما أصيبه إلا هو كبري قفك صلاة دهانا إلا وكقل بيستنا من كل عيسى مركا تاسوا فوائد أو حديث ما أرقتي أو صحيحة oo maasha allah ilaahay maaragtay culimmadana fahansiiyey xislamidkuma ku qoran mar walbana la akhriyo waayo laakiin waxaa muhiim u ah yaqiin wiqaayada xadiiskaas wuxuu sheegaya wiqaaya qabla nusuuli ilbalaa marka wiqaayada qofka inuu xadiiskiisa yaqiin ku qabo oo kalsooni ku qabo waa akhri kelimaha dad waxaa jiro oo kiristaana oo tafaasiir akhriyo wadamada jaamacada caalamka dad kiristaana jiro oo jaamacada ka dhigo tafsiir laakiin muslimna ahayn sababta maxay tahay shaqay u haystaan maba aaminsanaba marka inaan aaminno diinteenna oo kalsooni ku qabno oo yaqiin ku qabno marka waxaa ka mid ah waqaayadaas maa yuqaalu qabla nusuuli ilbalaa tan kale alikhaaru min qowli laa ilaaha illallah laa ilaaha illa allaahu laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin in la badiyo ka qaybgalayaasha munaasabadda waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey malaaq axmed على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore mahad dhammaanteed waxaa iskale ilaahay nagu galadaysay nimcooyinka faraha badan aan la soo koobi karin yaa ku mahadsan taaniyan ee maktabka caafimaadka ee xarakada ee soo diyaariyey isbitaalka qaybtan ee loogu talagalay in lagu daaweeyo bukaanka covid nineteen ee covid nineteen waa cudur dilaa ah inta badan cudurada ee, waa un hergeb oo xumaaday oo magacyo badan la baxsay dhakhaati hore u sheegeen wuxuuna inta badan uu kasoo aasaasmaa ama uu ku dhaca gaalada kadibna annagana ee koleytaba waa dadkii adduunka joogayaannahay ilaahay gaalada keliya uu ka garay kuma ekaynin wa- waana soo gaaraya waa wuxuu nagu soo gaaray ee, dembi annaga aan kasbanay marka hore waxaan leeyahay horta ilaahay in la tala saarto nin kasta oo ilaahay tala saarto ilaahay ma hoojinayo Ee, cudurkanna waa cudur kollaytaba bini aadan loo soo ilaahay u soo dejiyey nalagu imtixaamayo ciddii uu ku dhacana ninkii ilaahay u tala saarta ee niyeysta cudurkan ee ilaahay tala saarta cudur wax ilaahay ku riday inuu yahay niyeystana waa shahiid dee ninkii asoo oo ilaah maxaa waxaan kugu riday ku dhintana kulleyta waa say u taallaa waa wadadiis waa la yaqaanaa marka waxaan leeyahay marka hore ilaahay hanaga badbaadiyo islaamkuna ka badbaadiyo marka labaad ee in la qaato fariimaha ama dardaaranka ay bixinayaan dhakhaatiirta ka caafimaad ahaan qofka haddii wixii loo sheeg uusan qaadanin waxaa waaye waa qabsanaysaa waxyaabaa ugu horeeyana waxaa waaye ee looga hortegi karo nadaafadda in lagu dadaalo nadaafadda haddii nadaafadda lagu dadaalo cudurku wuu yaraanaya cudurada inta badan waxaa faafiya duqsiga duqsigana ee wuxuu ka qaadaa meelaha wasaqda bidaahi saasuu gaarsiiyaa marka in la dadaalo nadaafad ahaan lagu dadaalo cudurka markana waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga badbaadiyo ee waxaa la sheegay ee horeyna loo sheegi jiray ducooyinka ama adkaarta ee la akhriyo subaxdii iyo galabtii waxaa loogu talagalay in waxyaabaha xunxun ilaahay dadka kaga badbaadiyo marka ducada lafteeda iska akhri maaha annaga waa akhrinaa inta badan shayga waxaa la rabaa inuu niyad ahaado haddii niyadaadu aysan ku jirin ee waa la akhriyaa akhrinu ay tahayna waxba kuuma tarayso laakiin haddii waxaad u akhrinaysid aad itiqaadsan tahay inuu ilaahay kugu badbaadiyo ee muslim khaalisna aad tahay waa ku badbaadisaa maanta qolooyin oo riddo ah way akhriyaan adkaarta waaba gaale adkaarta maxay tahay inuu akhriyo ee adkaartan waxaa loogu talagalay nin kasta oo muslin ah inuu akhristo marka waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin maktabkan ama xarakatu shabaab mujaahidiin ee diyaarisay una samaysay guddi la dagaalanka cudurkan covid nineteen waa ku mahadsan yihiin annagana waxaan leenahay waad ku garab taagannahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha geledle ugaas jiley alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore ilaahay aan mahadnagaana ilaahay kaasoo koomku cabuuri ina meeshay baranleenka namceeye mar koowaad iyo mar lamaad iyo marsadaad isugu mahadnagaana Ee, maxadda lamaad ee, xarakada walaayada heer gobol heer degma maxadda lamaadna waa nagaana magacaan kuley haddii ilaahay arro maya ragoocana xaflad udurka corona haddii ilaahay arro ilaahay musliminka muslimiinta kuga wado Eh, ini xaflad leendheki eh, leenfuri eh, leenfuri eh, isbitaal guddigaas oo suuna leen halsaari walaad leen halsaari eh, takaakiirta harakad aan harsaarti isaakum allah kheer yoon hadho waayaan ee gacmo furan wejo furan walaalama islaamlamaha ka dhawaayaan Eh, ilaahay udurkan u badbaadiyi ijaabana allah nawaafajiyi kulankeena khayr allah ku helo waa udurka udurda badan Eh, ilaahay may ku tugaana in ilaahay muslimiinta ku badbaadiyo marka isbitaalkan isuuna may ku tugaana isuuna kii iyo gudisha iyo bahoolilin qabad isuuna in ilaahay la garab galo ولله فوسعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cabdulaahi xasan oo ah guddoomiyaha ganacsada saakow ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay insha allah horta walaalayaal kolley mar kowaad alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa mahad ballaaran ilaahay baa ku mahadsan jalsadaan isugu kaayo keenay cisbitaal loo furay cudurka corner feris oo dilaaga ah oo adduunkao dhanna ka jiro waxaan jecelnahay marka haddii ilaahay ogolaado cisbitaalkan la furay oo aad u jeedaan qalabkiisii wixiisii oo dhan ay u dhan yihiin insha allahu horta marka labaad waxaan u mahad celinaynaa xarakada shabaab almujaahidiin oo macnaha bulshadeeda muslimiinta si aada ula socota wax walba oo culeys yimaada ka foojignaan oo diyaar u ah inay wixii tabartooda ay ka qabtaan waa u jeedaan qalabkaas iyo waxaasoo dhan hadda xafiiska la keenay raggaas juhdigu ku bixiyey intaasoo dhan waa dadaal dheeri ay samaysay insha allahu aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad u celinaynaa dhakhaatiirtii ama guddigii xarakada ay u xilsaartay cornel fereska oo intaas bulsho wareegaysay oo meel walbana cisbitaallo ka furihayso oo tababar wadda oo siminaaro wadda oo doorooyin oo diiniya iyo maadiba wadaan hadday waxbarashadii daawadii iyo kahordagay ahaan laheyd hadday ahaan laheyd doorooyinkii diiniga ahaa iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin insha allahu kolley cudurkan cornel feres kolley waxaa waye waa cudur dilaa ah adduunkana ka jiro marka waa hargab uu xumaaday waxaan wuxuu u baahan yahay iska dadaal marka insha allah waxaan leenahay bulshada marka koowaad horta ha ku dadaasho alla kacabsiga annaga dhammaanteen kulli in lagu dadaalo haddii alla kacabsiga lagu dadaalo oo ilaahay diintiisa la qabsado annaga cudur kasta oo malakamood baan ahayn ilaahay daawo usoo dejiyey waa diinteenna waa inaan diinta qabsanaa oon akhrisanaa oon isku daaweynaa iyo waxyaalaha kaleo min daawaadka daawodireedka sida malabka xabad sawdada haddii la laasimo oo lagu dadaalo waxyaalo badan marka ayaan leenahay marka annaga daawo waaba haysanaaba hadda gaalada iyaga daaway u la'yihin annaga laakiin daawo haysanaa waxaana uu ilaahay gaalo ugu talagalay laakiin firdhid wax unfiniin ah oo iska tijaabo nala ku imtixaamayo unbaa na soo gaari haye intaasna waa inaan ku samirnaa wixii na soo gaaro tan kalena lagu dadaalaa nadaafadda aa ugu horraysa wax ugu daran oo macnaha in wax looga qabtaa annaga nadaafad waaba leenahay gaalada waxay dhaheen gacmaha la dhaqa kan hala samey inta hala samey annaga hadda shan jeeraan maalintii weysaysanayna gacmaha dhaqanaynaa sida aad la socotaan marka insha allahu waxaa laga yaabaa cudurkan dad badanoo hadda wadamada gaalada sida jarmalki waxaa naloo sheegay oo kusoo muslumay macnaha islaamkii dadka islaamka inta u yimaadaan dhahay war ilaahay noo barya ilaahay noo barya leeyihiin ilaahay sabab aga dhigay ayaa jiro haddana waxaan jecelnahay insha allahu gaalada iyo wixii la jiraba allah u siyaadiyo muslimiinta dadka islaamka umuxeedka alle tawxiidka ana ilaahay ha ka badbaadiyo intaas aanu ku dhaafno dowladdaas lagu qabtay saakow iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii corona waa kan salmaan axmed ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا waad mahadsan tahay walaalka halkan waxaan kusoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo dibadbaxyada ka soconaya dalka maraykanka cudurka coronavirus guud ahaan dadka uu caalamka ku dhacay waxay tiradoodu gaaraysaa siddeed milyan boqol lixdan sagaal kun iyo boqol labaatan iyo laba qof kiisaska cusub ee la diiwaangeliyey maanta guud ahaan caalamka waa lixdan kun afar boqol konton iyo shan qof ee tirada guud ee dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan caalamka waa afar boqol iyo afartan kun shan boqol afartan iyo afar qof dhimashada cusub ee maanta guud ahaan caalamka waa kun sagaal boqol afartan iyo sideed qof haddii aan xusno qaar ka mid a wadamada ee maraykanka tirada guud ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay waa laba milyan boqol sideetan iyo sagaal kun laba boqol konton iyo saddex qof kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyey maraykanka waa lix kun iyo saddex boqol iyo saddex qof tirada guud ee dhimashada waa boqol toban iyo sideed kun shan boqol lix iyo toban qof iyadoo maanta tirada dhimashada ee la diiwaangeliyey maraykanka ay tahay laba boqol soddon iyo saddex qof baraaziil maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada soddon qof taasoo tirada guud ee dhimashada dalkaas ka dhigaysa afartan iyo afar kun boqol afartan iyo sideed qof ruushka waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol sagaashan iyo saddex qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa toddoba kun laba boqol sideetan iyo afar qof hindiya waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa toban kun iyo shan iyo toban qof dalka ingiriiska maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada laba boqol soddon iyo saddex qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa afartan iyo kow kun sagaal boqol lixdan iyo sagaal qof iiraan maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol shan iyo toban qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sagaal kun lixdan iyo shan qof jarmalka waxaa la diiwaangeliyey dhimashada laba qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo toddoba qof mexico waxaa la diiwaangeliyey dhimashada afar boqol soddon iyo sagaal qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa toddobiyo toban kun shan boqol iyo siddeetan qof kanada waxaa la diiwaangeliyey dhimashada kow iyo toban qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sideed kun boqol sideetan iyo lix qof ee si guud coronavirus waa uu sii fidaya hase ahaatee waxaa muuqanaysa in tiradii dhimashada aadka u badneyd ay soo nuqsaamayso waxaana xusid mudan in dowladaha caalamka ay inyar in yar ay u furayaan isku socodkii dadka iyo shaqooyinkii garoomada oo hakad ku jiray bilihii aynu soo dhaafnay waxaana arrinkaas ee daba socda awaamiir hor leh oo dadka la siinayo oo ku aadan inay ilaaliyaan shuruucda badqabka waxay ku tilmaameen oo ah in qofka uu xirto masgaraati sidoo kalena uu ka fogaado in dadka uu salaamo ama uu musaafixeeyo oo uu gacanta la galo ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون إن الذي كتب البقاء لنفسه haddii aan u nimaadno banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka waa ay sii xogaysanayaan banaanbaxyada waxaana jira magaalooyin horleh oo kusoo biiraya ee dibadbaxyada ka soconaya dalka maraykanka iyadoona dadka kasoo qaybgelaya ay aada u kordhayaan tani waxay imaanaysaa iyadoo donald trump uu awoodi laayahay inuu maareeyo ama ugu yaraan oo xitaa caqli siyaasadeed kula hadlo ee dadka dibadbaxyada dhigaya habdhaqanka booliiska ee cunsuriyaddu ku dheehan tahay iyo siyaasad xumida donald trump ayayna dad badani tilmaamayaan inay sabab u noqonayso inay sii socdaan ee dibadbaxyada ka soconaya dalka maraykanka islamarkaana aanay jirin rajo iyo ififaalo muujinaya in banaanbaxyadu joogsadaan dadkuna ay ku noqdaan guryahooda dhammaan nidaamyadii ee coronavirus looga hortegayay ee maraykanka laga hirgeliyey ayaa fashilmay dadkuna ayagoo kumanaan ruuxa ayay isdhex qaadayaan islamarkaana dhigayaan ee dibadbaxyo aada u ballaaran oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa ama ugu xooganaa ee soo mara maraykanka tobannaankii sane ee lasoo dhaafay wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka halkaas ayaan kusoo afmeerinaa حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
muqdisho gaar ahaan daljirka dahasoon halka loo yaqaano waxaa dibadbax ka dhigay dhalinyaro ka cabanayay in laga soo ceeriyey xarunta bi'esta amaba waxaa loogu yaro nabad sugidda oo ay ka diiwaan gashanaayeen si toos ah looma shaqaalaysin balse si loo diiwaan geliyo waxaa looga qaatay lacago badan waxa ay u badnaayeen dhalinyaro kasoo ruqsaystay qeybaha ciidamada kale ee dowladda federaalka iyo qaar tahriib ka soo laabtay xalay sagaal saac ee wakhti dambe ayaa waxaa looga yeeray xarunta kadibna toos ayaa loo ceeriyey iyada oo laga xushay tobaneeyo qof waxa ay ka xumaayeen lacagaha badan ee laga qaatay si loo diiwaan geliyo sababta ay ciidamada dowladda federaalka qaarkeed u danaynayaan bsta inay ku biiraan ayaa ah iyadoo ciidanka bstu ay dhaqaale badan ka helaan dadka ay soo afduubtaan kuwaas oo ehelkooda ay ka qaataan lacago badan oo baad ah haddaba waxa ay dibadbaxooda ku muujiyeen qayladhaan shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ayaa horey waxa uga hadlay ciidanka b sta ee xiliyadan dambe habeenkii la qoro kuwaas oo loo diro dalalka etoobiya iyo eritereya oo keliya ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudso qorayso oo laba dowladood keliya loo diraayo ana ma fahmin saraa muxuu yahay ciidanka nabadsugudda qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsugudda qorayso oo laga qaranayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qaranaa ciidankaas ma waxaa loo samaynaya inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeya ay ku fashilmeen khad axmar khad axmar waayo arrintaas we never accept that never ever never ever
kaasi wuxuu ahaa shariif sheekh axmed oo horey u ahaa madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
magaalada ceelbuur ee gobol galguduud waxaa ka dhacday munaasabad ay jufo ka mid a beesha duduble ku caleemo saaranaysay nabadoon cusub oo ay yeelatay nabadoonkii hore nabadoonkii hore ee jufada ayaa mid kale lagu bedelay geesta kale odayaasha jufada waxaa maalmahan u socday dowra diini ah nabadoon macalin salaad gabayre ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay alxamdu lilaah ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaalaa nagu kulmiyey makaankan sharafta badan naguna manaystay ee, nicmada weyn ee nicmatulislaam waliimaan oon maanta halkan u fadhino macnaha ee, isugu nimid maaragtay shareecada islaamka inaan dhaqan gelinno iswalaalayno ee, ilaahasna se u waafajiya arrintaasaan mahad u haynaa uma intaa kadib wilaayada islaamka galgaduud maktab kastay tahay ee, mahad baan u celinaynaa khaasatan walaalaha maaragtay gogoshaan fidiyey ee, qiimaha badan jasaakum allaahu khayran baan leenahay uma intaa kadib macalimiintii duruusta bixiday oo maaragtay wakhtiga u lumidana iyagana waxaan leenahay ilaahay hayni barakeeyo intaa kadib waxaan mahad kale usii celihaynaa walaalaha u dhabar adeegay oo usoo maaragtay haajiray inay waxbartaan una celiyaan dadkoodii iyo ehelkoodii waxbarashadaas oo kale ee iyagana waxaan leenahay ilaahay mahadu ha ka gaarto arrinta aa sameydeyna ilaahay ajir ha inka siiyo intaa kadib meeshan waxaa laysugu yimid dowro loo qabtay beel ka mida beelaha maxamuud hiraab khaasatan ree owradeen khaasatan ree bahmurursade markii bahmurursade la yidhaahdo beeshaas waxay ka mid tahay beelaha habar owradeen waana beesha ugu mugta weyn runtii tiro ahaan iyo taya ahaanba ilaahay khayr ha siiyo dad lasoo xulay oo ka kooban odayaala culumma ku jiraan oo maaragtay dowlada kasoo qayb galay ayaa u fadhiday toddoba maalmood ilaahay ajir iyo xasanaha ka siiyo intaa kadib insha allahu tacaala waxyaabo badan bay ka naqaasheen sida shareecada islaamka loo hirgeli lahay shareecada islaamka si ay maaragtay oday cusub ay ku doorteen ay haddana maaragtay odagoodii hore ay ku sagootiinayeen ilaahay khayr ha siiyo in badan maaragtay beeshaan soo dhaqaayay ilaahay khayr ha siiyo dhib badan ka soo mara oon ognahay hadeerna walaal cusub maaragtay ay meesha ku dooranayeen intaasoo jiha ayay isugu jirtay maaragtay dowladan ilaahay khayr ha ka siiyo ciddii ku dadaashay intaa kadib insha allahu tacaalaa walaalihii maaragtay ka hadli doonana waa iiga dambey doonaan dowladaasaan u fadhinaa insha allahu fannigaas intaasoo fannigayna u baxday insha allahu tacaalaa beeshaas walaalahaaoo maaragtay u dhabar adeegay inay maaragtay guryahoodii iyo kasoo haajiraan ay maanta sideed maalmood ay u jilib xiraadaan shareecata islaam inay ku bartaan kuna dhaqaan ilaahay idankiisa qof kasta oo maaragtay beeshaas kamida iyo qoftii islaamaba ilaahay khayr ha ka siiyo insha allahu tacaalaa hada wbilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakatu sidoo kale munaasabadda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoonka cusub ee jufada duduble ka tirsano ay caleema saaratay oo la yidhaahdo cabdikariim faarax absuge alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadleh waxa weeye aniga mas-uul ayaa maanta la ii magacaabay ehelna uma ihi mas-uuliyaddaas ehel uma ihi waxaan diidi waayey tolka hadalkiisa iyo codkiisa mar haddii anigu aan idhi ma qaadi karo tolkiina igu dhegay ayaa waxay qasab igu noqotay marka inaan tolka u aan ka yeelo waxa iga iga iga codsadeen marka tolka marka waxaan galnay ballamaan galna waxaan idhi anigu niman yahow haddaadan kitaabka la qaadayna oo anaan ka run sheegayn aniga mas-uuliyadda ii dhiibina tolka waxay iga ballan qaadeen inaan kitaabka la qaadayno oon cagta cagta u saarayno rasuulkeeni maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu naga reebayna aan ka harayno waxa uuna farayna aan qaadayno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ballantaasaan tolka la galay marka waxaan marka rajey ilaahay ka baryaa inuu arrintaas noo fududeeyo tolkana oo waddada ku hanuuniyo xaqaah waxaa weeye anigu tolka waa ka dhashay waana aqaanaa dhaqamadooda dhaqamo badan oo qaldan aan ku dhaqmi jirnay kitaabka allaana qaadanaan yidhi annagu waxaana loo baahan yahay kitaabka alle mar haddii la qaatay in laga run sheego waxyaabo badan oo hadda aan tabaynoo leenahay warnimo iyo barwaaqadu hayta waa ta rayskii oo fooda yaal geedii qalalaya aysan nabaadkii baraka lahayn waxaan arki jiray anigu guryaha oo garunjo iyo laga gurto iyo sadkax iyo adduun go'so la helo barwaaqo la helo waxaasoo dhan waxaan sabab uga dhigay anigu diinta aan laga run sheegin diintana waa qaadana la leeyahay marka ilaahayna waa noo sheegayo waxuu yidhi haddaad diinta qaadataan ood ku dhaqantaan barwaaqaad aada gacanta gashayda ilmi islaamihiinu wiilal iyo barwaaqo wax walba idin dhalaya alxamdulilah marka waxaa waaye kitaabku asagaana deeqa marka warkii waxba sii badi maayo anigu ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu dadka tawfiiqdana waafajiyo dadkana tolkana diinta ku hanuuniyo anigana xilkaas uu ii fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed ugaas carab oo ah ugaaska beesha duduble bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh mar walbaba isagaan u mahad celihaynaa naga dhigay dad muslimiin ah ahlu tawxiid ah halkan isugu kaana keenay oo galabta qadaray inaan xafladan qaymaha badan la qabanno mahaddaas alle oon la gaari karin mar walbaba isaga un baan uga mahad celihaynaa intaas kadib waxaan u mahad celihaynaa walaayada gobolka iyo midda degmada intaba waxaan kaloo u mahad celihaynaa walaalihii dowladda usoo maaragta hadda alla kuu roon yahay intaas dantii iyagu maaragta adduunay hayeen usoo dhigay dhulka wixii ay maaragta dad iyo dunyo lahaayeen usoo xeraystay inay muddadii walaayadu jaangoyday ay maaragta wax ku bartaan oo ay xeraystaan waa u mahad celihaynaa waxaan leenahay cisi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo sidoo kale macalimiintii ayaguna maaragta intaa u fadhiyane waxaan leenahay cishi iyo sharaf allah idin yeelo waxbarashadii iyo intaa u fadhideenna tii maaragtaa lunta idinkuna inaysan noqon ku dadaala ilaahayna idinkama layacaan leenahay taas intaasaan uga gudbaa waa wax maaragta haddii alla kuu roon yahay gobolkao dhan ka socda sidii culummadu ay u sheegta haddaba socona doona haddii ilaahay idmo go-aan degsanna ah insha allahu biidnillahi alkariim in dadka duurka laga keeno dowra lasoo marsiiyo wax la kala faa'iido wax lagu ballamay oo soco doona waayo insha allahu biidnillahi alkariim galabtana waxaan fadhinaa xafladdii walaalihii reer bahmursada loogu hayey oo ka tirsan reer maxamuud raabqaasiyatan reer habar wardeen dowladdii loo soo xiray ayaan fadhinaa lagu kala doora lagu kala bedelay labadii oday odaygii hore cumar macalin maxamuud oo cidda muddo dheer soo dhaqahayey cid hadda maaragtay maanta dhibaato ka sheega oona aysan jirin annaguna aan ugu duceeyhayna wixii uu soo maray wixii uu subxaana ilaahay ha u aqbalo wixii maaragta haddii alkuraan ka qaldaman waa bili'aadna iyo ilaahay ha ka cafiyaan leenahay walaalka kale oo ninka la yidhaahdo cabdikariin faaraxne uu galabta xilka loo dhiibayna ilaahay ha u fududeeyaan leenahay odayaashu sidai ay u ballan qaadeen inay ula shaqeeyaan oo wanaagga oo ilaahay dartiisa maan u la wada garab taagannaha insha allahu haddii ilaahay idmo cabdikariin waxaan ku naqaa inuu nin culumaa yahay inuu nin haddii alle kuu roon yahay qabiilka dhexdiisa qaymo badan kale uu yahay in haddii alle kuu roon yahay qaryada oo ku dhaqan yahay oo nabadoon guud ka ahaay ayadoon hadda qofna caleema saarin ilaahay dartii isagu uu suxil saarahayey galabta oo haddii alle kuu roon yahay la xil saarane waxaan ugu duceeyahaynaa dhammaanteen ilaahay inuu u fududeeyo waana la garab taaganaa insha allahu biidnillahi alkariim walaalaha haddii alla kuu roon yahay oo isagu u soo jeedshay inuu ilaahay kitaabkiisa ku hogaansho ayaguna uu ballan qaaday in maaragta ay ku adeecaanne waxaan leenahay ciise iyo sharaf dheeraada allah siiyo waana ku mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa kelmaddaas aad baan u soo dhaweynaynaa insha allahu biidnillahi alkariim wax badan oo waraha meesha hadda laga sheego oo qaymo badan wacdi ah khiyaarnimo ah oo haddii alla kuu roon yahay muhiimad loo baahnaayo dadkana maanta waa la wada fadhiyaa laakiin waa la kala tegahayaa insha allahu biidnillah alkariimo hoolkan xafladdu haddii soo xiranta in lagu kala baxaa la rabaa waxaan leenahay marka insha allahu biidnillah alkariim qof walba ee walaalaha reer maxamuud iraabe ee dowladda loo hayaya ha isu xilqaantay intii ay intii toddobada maalmood ay halkan ka qaaday inay iyaduna intii ay mahan fadhiiday lamalaabkeed dada sii gaarsiido oo wanaag ahayd ha isu xilqaantay inay gurigeedii ka bilowdo ha isu xilqaantay inay keligeed oday noqoto in cabdikariin keliya odatinimo lagu hadlayn ninkuna markuu oday noqdo cabdikariin hadda galabta reer bahmursada keliya oday umaahay ha la ogaado reer dadka muslimiinta oo dhan odayaashooduu ka mid yahay khaasiyatan oday reer maxamuud raab waayo nin kasta oo reer maxamuud raab oday uu ka yahay asagana waxaan leeyahay xilka aad qaadda waana kuu garab taaganahay sida odayaasha hore yidhaahdeen allahana kuu fududeeyo wanaaggii iyo sharafka awlaan kugu naqiyna inaad ku wadankaa rabna haddii ilaahay idmo insha allahu baynillah kariim odayaasha haddii alle ku royan weliba khaasiyatan reer habra uradeen waxaa la yidhi mascawo magaciisa lagu tiraa shan odayay ahaayeen haddii alle ku roya nin walbaba markii oon maaragta qadartu ay ku timaado xilkiisa laga wareeji doonaa maanta ragna asagaaba dhulka iska dhigi doona oo dad badanoo hadda iska dhiga yaaba jira sida sheekh cali xoog oo kale iyo waa la soo maray laakiin intan adinka naftooda ku wada jirto xilkana aad haydaan waxaa laydinka rabaa si weliba gaar ahaaneed inaad ninka la yidhaahdo cabdikariin aad gacanta u haydaan sababtoo nin caaqila culumana ah waxgalna inuu yahay waan ognahay haddana wax badan ninku haddii uusan wax jiri jirin qofku waxaa la yidhi ninku hadduu isagoo lixdan sano jira aabbiye dhinto ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo qoftu markii aabbaheed dhintay agoontowdaaha la yidhi si kastoo ay qaangaaraheed wakhtigaasay agoon noqon oy leedahay meel lagaa xigaa mataqaanada waagu kugu beriya wax walbaba adigu hanti kasta lahaw wax walba dhiib waxaa laga yaabaa adooga wax walba uu soo qaabila adigu dhiibi jirto ood jabkaaga ka dhiibi jirtay haddana waxba unba uu kaa xiga dugahay ma ogta marka inkastoo walaalka uu garab taagan yahay cumar macalin oo aan leenahay cumar macalin waa inuu la shaqeeyo oo maaragta uu haddii alla kurooya waxbaa dhiman oo hadda kadib sii dhiman oo qabya ahay oo cidda dhex yiil oo haddii alla kuroon yahay cumar ka warqaba laakiin cabdikariin uu ka xog laayahay wax walba oo dhimanay waxaan rabnaa inuu cumar wax ka dhammaystiro wixii qaldan laftiisa inuu cumar kala talaysto waan rabnaa waa odan rug cadaaye walaalahana waxaan leenahay cabdikariin waa inaad gacanta haydaan haddii alla idmo haddii alla kurooya warkayga anugu intaasaan kusoo koobaa cisi iyo sharaf dheeraadana allaha idin wada siiyo dhammaan maamulka laftiisa waxaan leeyahay ragga hadda fadhiya haddii alla kuu roon yahay ilmaha marka ay saanqaadka yihiin dabartay adoo gacantii ku dhigaan asay tilaabta baraanoo waa la dadaheeyaa dadaheyna yidhahdeen gacantaa lagu dhigaa nin kastoo odayaho markaas kursiga lasoo saaro oo doonta soo fuula walaayada lafteeda waxaa laga rabaa inay gacanta qabatay daadahaydo ayaan dhaweedaa lagu ogaa ninkaas cidda maya walaayadana sidaasaan leeyaho gacanta in la hayaa la rabaa ninka odayo markaas doonta lasoo saaro cabdi keliya ma aha marka hadda waa ogahay ama odayaasha ha noqdeen ama maamulka ha noqdeen waxa aan sheegaya in rag iga sii khamrad badan ay yihiin hase yeeshee nin rag haddii waran la yihahdo wixii oon markaas u muuqdo dhamu inu sheeguu ku qasban yahay marka raallina ha layga ahaado hadalkaygana intaasaan kusoo koobaa cid iyo sharaf dheeraada allahna siiyo ururkanagana urur guuleed allah ka dhigo gaaladana allaha jabsho muslimiintana allaha qawiyeeyo sidaasaan ku dardaarmaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waddanka koonfur africa gaar ahaana tuulooyin hoos taga johannesburg waxaa ka socda boob loo geysanayo ganacsatada soomaalida qaar ka mid a ganacsatada ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka ay koonfur afrikaanka kala kulmayaan magacaygu waa sayid cali cumar geesey meeshaana waxaan u nimid walaalaheenna dukaamo ku lahaa ayaan u soo gurmadnay rag badanaan ahayn iyo gaadiid badanaan wadanay meeshaana xalay waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan dukaamana waa la boobay kuwana waa xihan yihiinoo weli lama boobin marka kuwii xirnaayaan rabnaa inaan rarno oo saas gurmadkaasaan u nimid waxaa noo qorshaysan caaway haddii qoraxdu ay dhacdo ilaa maalin cadday dukaanka lama furi karo lamana rari karo haddii la rarmaago waa nagu qabsanayaan waa noo jeedaan hadda horteennay dhooban yihiin ee marka aan waxba loo jeedin inaan rarno dukaamada maxaa dhacawra ma soo galeen
niyow aniga bashiir cabdisalaax xasaale la dhahaa waxaa waay dukaankan waa joogay ayaantaan o dhan waxaa waaye niyahow meeshan problemku waa ka jiray oo waxaa waaye locationkan hortaanaga waxaa waaye dukaamo etoobiyaan ah ay leeyihiin waa la dhacay waa la boobay marka nin dhibaato weynaan ku qabnaa askarta xitaa waddankan koonfur afrika dhibaataan ku qabnaa adiga hamiin saddexaad dukaanka waa noo soo jebiyeen marka albaabkii markay noo soo jebiyeen kabacdi waxaa waaye wiilal deriska oo ilaahay noo soo baxshay wiilashaas xoogaa naga caabiyey kabacdina waxaa waaye waa naga tageen waxaa maxamed xasan jaamac oo ku nool dalka south africa khaasatan xaafadlaya babilon waa ujeedaa dhibaatadan haysata booliskiina wax noo qaban waaye dadkiioo ka cabanaya korotala-aan korotala-aantii ciidanka dowladdu qabeen anaga nagula dul dhacay xalay abaara toddobadii fiidnimo waxay naga soo galeen saddex jiho waddada dhinac kasta waa ka xireen gurmadka waa soo geli waaye dukaanka waa ujeedaa suu yahay xaalkiisa waxaasna waxay ku dhaceen waxa waaye waa korotala-aantaas dowladdoodii waa caban laayeen boolice stationka haddaad tagtidna waxay ku qabanayeen ma lahan saa arkaysa boolice stationka waaba oo ka buurabciyo oo noo- oo noo baneeyeenba intaas maanta fridge ala saddexaas fridge noo hartay laba fridge waa fridge waa cuneen waa jijibiyeen labadaa fridge noo hartay waa gurmadkii noogu hartay waa ujeedaa xaaladeena see tahay iyo dukaankii een, alxamdulilah wax dhimashaa ma jiraan wiilashiina waa ilaahi waa ka badbaadiyey gadaal ay ka baxeen marka xaalka waa saas intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan aydin ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني